Kulliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Jaamacadda Hargeysa ayaa imtixaan ka qaaday qaybtii koowaad ee ardayda soo codsatay sanad jaamacadeedka 2024/2025 ardayda cusub oo ahaa kuwii ugu badnaa ee soo codsada kulliyadda shareecada ayaa waxaa maamulka jaamacadda ay ka qaadeen imtixaanka Axmed Ismaaciil Kuushin oo ka mid ah maamulka jaamacadda Hargeysa ayaa dhammaan ardayda u rajeeyay inay ku guuleystaan imtixaanka qabuulka jaamacadda ee kulliyadda shareecada ugu horeyn ilaahay subxana watacaala mahadle maanta oo ay tahay taariikhdu koob iyo tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix tirsi taariikheedka islaamka oo ku beegan toddoba-iyo tobankii oktoobar laba kun labaatan iyo afar waxaanu kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamiga ee jaamacadda gulis waxa ay maanta imtixaankii ka qaadaysaa qeybtii koowaad ee ardaydii soo codsatay sanad jaamacadeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun iyo shan iyo labaatan in ay kusoo biraan kulliyadda shareecada qeybteeda shareecada ardaydaas oo tiradoodu badan tahay waxa maanta ay u fadhiisteen imtixaanka waxaan ardayda u rajeynaya imtixaanka u fadhiistay inay imtixaanka dhammaantood ay guul ka gaari doonaan waxaa kale oo aanu baaq u diranaa dhammaan cidda doonaysa inay kulliyadda shareecada iyo kulliyadda tarbiyada ay kusoo biiraan in ay waxa weyan diiwaangelintu sii socon doonto oo ay waxa weeyaan u furan tahay waxay kulliyadda shareecadu kusoo dhaweynaysaa cid kasta oo waxa weeyaan doonaysa inay barato oo ay waxa weeyaan ka gaadho hadafkeeda barashada shareecada iyo barashada kulliyadda tarbiyada ee waxa weyan waxbarashada inay kusoo dhaweynayso gacmo furan iyo qalbi furan iyadoo u haysa waxbarasho tayale iyo barayaal aqoontooda lagu kalsoon yahay oo waxa weeyaan darajooyinka kala duwan ee cilmiga leh oo ay master ugu yaryihiin ilaa b h d macalimiin takhasusaad gaarowle ayaa bixinaya waanu idin soo dhaweyneynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu